isbitaalka guud ee deegaanka dool oo ku tirsan gobolka mudug iyo reedland furi kureetoda uusana uu sirinay welibana maamulka deegaanka iyo bulshada oo iskaaladaagan iyo qaab isku tashi ee markaasiya ku hirgeliyana isbitaalka xubno ku tirsan maamulka dowladda hoose ee gaalkacyo galmudug iyo aan kuma hadnagay dadka docol iyo weliba sheegeen in laku maarma doon in gaalkacyo afartan kilomitrin jarta adeeg caafimaad landoonada waxaana ku mid a bulshada deegaanka docol iyo aanku horeyntii welibayo sheegana inuu ka faraxsan yihiin furitaanka isbitaal kunga meeshaan wax badan bay xirnayd intaa aa xirnaydna intaa laba xar xaraf la-ayn waxbaa la raadinhayay maanta ilaahay keenay maanta iyo xobdheer ilaahay keenay iyo xobdheer maanta alla keenay maxaa yeelay xobdheer waxaa lamida dowladdii oo nucyaalkeedii ama wasaaraddii ama dowladdii maamulkii iyo dadweynihii iyo maamulkii docol oo iskaashanaya haddii ay ballan qaadeen inaad haddii la kuna yahay anuu waxaa nahay haddii qaryaa nahay magaaladii afartan baan u jirnaa booqashadiina inaysan noqon mid maanta keliya ah ee aad jubco walba usbuuc walba noo timaadaan ee dhabayaasha la raacana waana tuseen khayr allah siiye aad baa ugu mahadsan tihiin inaad hantidiinnana keentaan af iyo waane iyo wacdi iyo waxtarna aad noogu dartaan rasuulkuna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay addoonka kaalmihiisa weeye maa mudduu yahay kaana alcabdu addoonkuna fii cawni akhiihi walaalka kaalmihiisa uu yahay waxaan idinkugu ducaynaynaa ilaahay agtiis kaalma ka hela dhanka dambeyntii agaasimiga waxda arrimo bulshada dowladda hoose ee degmada gaalkacya daahir maxamuud cilmi oo dhinijii ku hadalaya iyo weliba uusa umahadnagay bulshada sidii door un kuga hadleen furitaanka isbitaal kunga walaalayaal maanta waxaan kugu nimid inaan isla ogaano inuu noo furan yahay isbitaalka degmada docol deegaanka docol inuu noo furan yahay maanta kadibna aysan dhicin hooyo iyo dhallaan meesha inta laga qaado gaalkacyo loo geeyo ilaa xaalad culus ku timaado maahani ay noqoto meel insha allah isbitaalkeeda lagu tashan karo laysku hadlay karo qorshe iyo nadaam nooleh annaguna waxaan rabnaa ka degmo ahaan iyo ka wasaarad ahaanba annagoo isku duuban inaan dawadiisii iyo ka warqabkiisii iyo didaalkiisii cid kasta wax taraysaba insha allah inaan kusoo hagno keenno inkuna soo hagaajino adinkana sidaa awalba mishimada iyo guryaha iyo u waardiyey jidheen iyona wax kalaba ku darinba xaqiiqdii taasi lafteed waxay tahay ammaana muuqata ammaanahaas waxaan rabaa inaad waxtar ku daratay insha allah oo tillaabo hore loo qaado waxaan rabaa ballanteena iyo dardaarankeena inuu kusoo koomo gacmo wadajirba wax ka gooyaan sidoo kalete dadka reer docol oo dee ama meelaha kala dugan degan ama dee wadamada kale joogaan in lagu dhiirigeliyo gudoomiyaha gudoomiya ay raadiyaan si insha allah deegaanka mar walba kor lagu soo qaado